Wasiirka Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Maamulka Jubbaland ayaa xadhigga ka jaray masjidka Muscab bin Cumeer oo laga hirgeliyay xaafadda Fanoole ee magaalada Kismaayo. Hirgelinta masjidkan ayaa waxaa ka qayb qaatay mu'asasada Al Khayraat waxaana bixiyay lacagta lagu dhisay haweeney xirsi xasan oo ku xanuunsan dalka dibadiisa. Cabdiraxmaan Ismaaciil Cusmaan guddoomiyaha mu'asasada Al Khayraat ayaa ka warbixiyay heerarka uu soo maray dhismaha masjidka.
dhismihiisa maanta xafladiisa aan furayno waxaa dhistay gabadha la yidhahdo haweye xirsi xasan oo degan maaragtay dibadda qof xanuunsan oo bilxaqiiq shaqaysan jirtay ayay ahayd laakiin dee wuu u baxay waxaa la yidhahda shayaadiinta ay sariir saareen maanta insha allah markay xafladda noo dhammaato culummada waxaan ka codsanaynaa gabadhaas inay maaragtay noogu duceeyaan oo ilaahay uu ka qaado cudurka iyo xanuunka saaran maaragtay insha allahu tacaala aan codsanaynaa maadaama tobankii dambe ee barakeysnaa lagu jiro maxamed yuusuf cumar wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta maamulka jubbaland oo daafuray masjidka ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la dhiso masaajida isaga oo dhinaca kale bulshada kula dardaarmay inay ka qayb qaataan horumarinta goobaha cibaadada wasaaradda ahaan masaajidadu waxay leeyihiin nidaam wasaaradda ugu talagashay runtii in maamulkooda lagu hagaajiyo lagu dhaqo baahiyooyinkooda lagu ogaado culimaada diinka soomaaliyeed gaar ahaan reer jubbaland guddiyaa jira oo wasaaraddu ka wada shaqeeyaan dhismaha iyo horumarinta masaajidada sida uu sheegay aqoona cabdifitaax waxaa jira runtii marmar laisu yimaado masaajidada waaweyn iyo howlahaas oka laga qayb qaato oo wasaaraddii iyo culimaada diinka iyo dhammaan ganacsatada iyo laga qayb qaato si loo horumariyo goobahaas cibaadada taa marka insha allahu tacaala waa barnaamij wasaaradda waajibaadkeeda qeybo ka mid a iyadoo culamada kaashanayso iyo qof kastoo muqsina oo barnaamijkaa ka qayb qaadanaya waxaan diyaaruna insha allahu taala inaan horumarino goobaha masaajidada madaariista macaayidda dhammaan marka waqtiga aada u gaaban waxaan leenahay dhammaan qof kastoo ka qayb qaatay ilaahay ha ka siiya ajir xasanaad inta dambe oo ka qayb qaadan doontana waanku waxaan leenahay ku baraarujinaynaa in la dhiso masaajidada lagana qeybta lagana qayb qaato baahiya hadda la sheego gaarka oo laba rufina lahaa waxaa ugu dhib badan dhismaha waxaa ka dhib badan arrimaha hadda laga hadlaa ka dhibadan dhismaha oo ila dhammaytira masaajidka baahiyiisa gaarka ah in la sii wado marka guddiga masaajidka iyo iyo wasaaradda ka wada shaqeyn doona insha allahu taala wixii horumara masaajid ku saabsan masjidka muscab bin cumeer ayaa ka mid noqon doona masaajida ku yaala xaafadda fahnoole ee magaalada kismaayo kaasi oo door muhiima ka qaadan doona horumarinta cibaadada iyo barashada culumta diinta islaamka